qiimaha cuntada korontada iyo tamarta guryaha lagu diiriyo dhammaantood qiimuhu cirka isku shareeray culays weyn ayay ku hayaan qoysaska dhaqaalaha yari soo golo britain iyo dadka qaata gunnada gaadiidleyda ayaa iminka sheegay in heerka shiidaalku marayo aan la goyn karin iyaga oo dareewalo badan iminka ku shaqo tagaan baaskeelado dadka ku shaqeeya baabuurta shidaalka ee aan korontada ahayn ayaa iyaguna suuqii ka xumaaday cali xasan cabdi waxa uu ku shaqo tegi jiray baabuurkiisa laakiin iminka waxa u iibsaday baaskeeladu ku shaqo tago sida uu ii sheegay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdixaafid haddaa su-aasheeda ka jawaabo nolosha ingiriiska aada bay qaliyooday sicir barar aada u xoogan baa haysta sicir bararku meelo badan buu taabtay hadday noqoto laydhkii oo aada u qaliyoobay hadday noqoto cuntadii iyo qaybihii kale noloshaba aad bay u qaaliyoobeen shidaalka ugu daran maanta shidaalku sicir aanu hore u gaarin buu marayaa taangigii boqolkiina wax ka badan baad ku buuxinaysaa dagaalka ukraine baana taa keenay iyadoo dagaalka ukraine aanu dhicin buu xoogaa marka hore yaro kacay laakiin haddase intii dagaalka ukraine biloobay maalinba maalinta kasii dambeysa sicirkiisu aad buu usii qaaliyoobayaa hadda anigu gaadhigaygii waan iska dhigay suurtagal bay noqon weyday inaan ku shaqo tago waxaan iska iibsaday baaskeelad baaskeeladeydaan iskaga shaqo tagaa sicir bararka awgeed waayo way adag tahay maali inaad saddexdii cishaba ama labadii cishaba aad ku shubato boqolkin iyo shidaala aad bay u adag tahay oo isma isma bixinisid noloshiibaa qaybihii kale qaaligarowday oo iyaduna culayskeeda iska leh dadkii aad bay hadda u cabanayaan dowladdii dowlad dhig u dhigaysa maaha inkastoo ay biloobeen inay dadka wax ka cacaawiyaan laakiin haddana wax ku filan maaha dhinaca kale kaalmaha shiidaalka ayaa qaarkood ka faa'iidaysanayaan qiimaha kor u kacay oo ay ku iibinayaan shiidaalka qiimo sare xilliyada habeenkii inkastoo ay dowladda britain sheegtay inay arrinkan ilaalaynayso dukaamada waaweyn ee britain ayaa iyaguna macaashada qaarkood kor u qaaday waxaa qaaligaroobay hilibka xalaasha ah iyo digaaga lagu iibiyo dukaamada ay muslimiintu leeyihiin farxaan cabdi jimcaale waxa uu ka mid yahay mulkiilayaasha dukaanka hilibka xalaasha ah lagu iibiyo oo ku yaala xaafadda acton ee galbeedka magaalada london waxaana la yidhaahdaa honline waxa uu iga warramay saameynta uu qiimaha shidaalku ku yeeshay maciishadii iyo hilibkii ay iibin jireen asalaamu calaykum cabdixaafid waa farxaan cabdi jimcaale oo dukaan ku yaalla acton jooga waxaa waaye maciishadda hilibka oo qaali noqotay aawadeed waxaana koosgareeyey shidaalkii oo sicirkiisa cirka isku shareeray marka annagiina maciishadii oo qaali nagu noqotay wixii aan gadanaynay iyo wixii aan sii gadaynin marka qof walba way saamaysay sidii hore haddeer looma helayo wax walba waxaa waaye maadaama sicirkii oo qaaliyoobay na lagu siinaya annagina waa inaan wixii ku darno dadkii sidii waxay u qaadanayeen uma qaadataan baryahan oo saameyn weyn weyn aad iyo aad weyn oo nagu yeelatay marka meesha waan iska joognaa maahane baryahan sidii hore ma ahan shaqadu hoosu dhac weyn bay nagu saamaysay sicir bararkan shidaalka marka qof walba way saamaysay dadkii wax gadanayay iyo kuwii gadayaba xog ururin laga sameeyey magaalada london ayaa lagu ogaaday in ay jiraan dad waayeel ah oo joojiyay inay isticmaalaan tamarta guryaha lagu diirsado islaan waayeel ah ayaa sheegtay inay maalintii hal mar wax cunto ilaa fiidkiina ay raacday gaadiidka dadweynaha si aanay u isticmaalin korontada wax lagu diiriyo maadaama oo ay sheegtay inaanay qarashka iska bixin karin lacagta ay qaadato ee howlgalkuna aanay ku filayn dowladda ayaa aada loogu canaantay in dad waayeel ahi ay u noolaadaan qaabkaasi yurub muhaajiriinta ku nool dalka britain ayaa qaar badan oo ka mid ah waxaa soo gala mushahar yar ama waxay qaataan gunnooyinka dowladdu dadka ku kabto saamaynta ugu weyn ee sixir bararka ka jira britain dadkaasi ayuu saameynayaa cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london